Wasaaradda Cadaaladda iyo Dastuurka iyo guddiga kale ee u xilsaaran dib u eegista dastuurka ayaa magaalada muqdisho uga furmay kulan looga hadlayay dhamaystirka dastuurka kaas oo socon doona muddo saddex maalin ah kulankan looga hadlayo dhamaystirka dastuurka ayaa inta uu socdo waxaa looga arisan doonaa dhamaystirka wejiga saddexaad ee dastuurka oo la filayo in la horgeeyo baarlamaanka soomaaliya burhaan aadan cumar guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo guddoomiyaha guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka baarlamaanka soomaaliya xildhibaan xuseen iidow ayaa sheegay in sanadkan wax badan laga qabtay dastuurka soomaaliya waa laba arrimood baa ugu muhiimsan labada arrimood waxay tahay qorsho cad oo dhammaystiran oo dastuurkan sidii loogu dhammaystiri lahaa in la helo oo wakhtiyeysan in halkan uu ka soo baxo saddex beri kadib anaa ognahay meeshaan gaarayno iyo tallaabooyinkan qaadayno iyo geedi socodka aan wakhtiga badan soo qaatay siduu ku dhammaan lahaa tan labaad waxay tahay in saddexda hay-adood ay isku aragti midaysan ay ka yeeshaan howlaha horyaala oo hortuminta u leh oo ay ka mid tahay arrinta hadda aan sheegay qorshe howleedkaas iyo sidoo kale arrimihii shaqadu ku bilaaban lahayd oo ay ka mid tahay mataqaanaa habraaci sida lagu ansixin lahaa baarlamaanka dhexdiisa iyo sidoo kale shaqadan hortaalla kala fadhiga baarlamaanka soo socda haddii lahaydmo la horgeyn lahaa marka si aad ogtihiinba waan filaa inay oo aan aada ugu rajo weynahay inay sanadkan uu yahay sanadka soomaali ugu nasiib badan tahay sanadkan inuu noqdo sanadka tallaabo weyn oo loo qaado dhinaca dhammaystirka dastuurka waxaa bilaabanaya kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka baarlamaankuna waa hay-ad hay-adaha dastuurku uu idmaayo inkastoo hay-ado badan ka shaqaynayaan ultimate laakiin go-aanka ugu dambeeya ee adabshinka ama hirgelinta dastuurka hay-adda loo igmaday waayo tobankii sano lasoo dhaafay shaqo fiicana dastuurka laga qabtay baarlamaankii sagaalaad shaqo fiican ay qabteen baarlamaankii tobnaad guddiga la socodka iyo guddigii madaxa bannaanaa ee labadaasba la shaqaynayay shaqo fiicanoo aad dheh ka dheeha kartaan markaa qabyo qoraalka aragtaan ayaa lasoo qabtay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin ayaa sheegay in dhowaan lasoo gebagabay doono dastuurka islamarkaana baarlamaanka la horgeyi doono dastuurkiisu hadduu dhammaystirnayn macnaheedu waxa waaye dadka soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed oo aanan dastuur haga dowladnimadooda aanan ku heshiinin oo aan isku raacin runtii hadal badan maanta meeshaan ma yaallo sida ka muuqata waxaa loo soo diyaargaroobay gabagabaynta iyo dhammaystirka iyo in la galo wejigii saddexaad ee dastuurka oo runtii ambaqaad weyn oo bulshada soomaaliyeed maanta aan rabno inay nala ogaato oo ah dastuurkii bannaanka ooli jiray oo dibadaha ooli jiray oo lagu hayn jiray xaafadaha lagu hayn jiray in dastuurkeennii wejiga saddexaad uu galay macnaheeduu yahay in baarlamaankii soomaaliya oo hay-addii ugu muhiimsanayd ah in la dhex geyn doono oo baarlamaankeennu uu ka doodi doono arrintaasu marka arrin taariikhi ah waaye oo aan runtii maanta isku bogaadin karno